daawada iyo garoomada dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan axmed galaas
waad mahadsantahay xasan bismillahi raxmaan raxiim marka hore u istaagayaa sababtoo ah mar waa gaabla waay mar labaadka boston reer boston fadhi kulama hadli karo waxay iga mudan yihiin aan isu taagin mar saddexaadka waa salaamaya gacmahan u taagayo tabiixa wadnaha dumarka gabdhaha ayaan u taagayaa tibixa wadnaha aan ku salaamay wadnahaygaa salaamay intaa haddaan ka gudbo walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibayaal waa idin salaamayaa waxaan aada u salaamayaa maxay ahtay gabdhihii wixii ku weheliyey la soo abaabulay xafladatan oo runtii aan qabo inay muddo badan ka shaqaynayeen waktiyadoodii ay u horeen kharash badani ka galay aada baan ugu mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa intii kale ee soo abaabushay waxaan u mahad celinayaa inta kasoo qayb gashay ee ka ajiibtay mahaddaa ka bacdi waxaan leeyahay aada baad mar labaad u salaaman tihiin waxaadna iga mudan tihiin maxay tahay inaan idinka mahad celiyo waan filayay runtii inaan waxaa iyo wax ka badan kala kulmayo meelo badan baa soo maray dadku waa ka badnaado dee waxaa laga yaabaa stadiadu inay kala maxay tahay dad badan yihiin minnesota iyo ohio iyo meelahaasaan soo maray laakiin dee waxaan waxaan isleeyahay intani waa khusuusigii khusuusigii wey intaa markaan ka gudbo runtii anigu laba wiig meelaha laba wiig saddex wiig meelahaas baan ka sukeeyey dalkii bishanteedii baan kasoo baxaan u malaynayaa maantana shan iyo labaatan meelaha imaay tahay labaatankaa casho ayaan ka sokeeyey halkan xuf baan ku dhaafay jir baan u imi aniga iyo rag kale oo aanu maamulka ka wada tirsannahay dad kale runtii qaar xoogaa way ka yara saameen minnesotaanu tagnay shir puntlaanda oo layahaa b d d f d f baa halkaas nalagu marti qaaday faag shirkaasi shi aada iyo aada iyo aada u qurux badan buu ahaa fiican oo waxqabadka looga baahan yahay puntland iyo dadka dibadda joogaa reer puntland waxaa looga baahan yahay inay qabtaan baa lagu soo bandhigay information badan baa la isdhaafsaday wixii ay qaban karaan meelaha ay joogsaan adduunkana waa laga wadiima runtii meelaha ay joogaan wixii ay ka qaban karaan oo meeshii dhulkii ay ka yimaadeen uga qaban karaan baa lagu soo bandhigay yididiilu aada noo geliyey markee waxaanu isna lahaa war mar haddaanu halkaa joogno war malaa waxaa idin haystaa qolyaha u-n-ka iyo hay-adaha iyo had iyagoona waad la socotaano sibay maata dadka u dhaafdhaafaan iyo dalalka qaarkood qaar baa is leedahay war waxayba noqon doonaan maraa warloodho sida ama haddaba yihin sida kan layidhaaho walad cabdalla oo ina qaabilsan oo u-n-ka waxaan odhan karaa waa warlord weeye ninkaasi oo daynu hadda aan maaha ma aha nin mas-uul ah oo wixii hawlihii loogu talagalay haya ninkaas waxaanu islahay marka kuwaas oo kale iyo malaa waxayna kala hadla waidin hayn oo waxay tahay waa idin gayaan laakiin yidilesh ilaa boqol ka badan oo wada b h d sidata oo aan accent lahayn oo ku heesaysa oo ku gabaysa ingiriiska baan la kulannay oo wada aqoon-yahana marka yidiland waxaan sii wixii ka maqnaa waad heli doontaan dhowaan waxaanu filaynaa shirkaa shirka ku xiga waa sanadle ku xiga inay wax badan faa-iideyn doonaan oo wixii meelahan dowladaha iyo hay-adaha iyo kuwaas oo kale iyo wixii inaga maqan dagaalamaya ahaayeen kaas saasuu u dhacay waxaanu kala nimi wax wanaagsan baanu kala nimi rajana waa ka qabnaa kadib waxaan soo maray adigu ohaado iyo minnesota iyaduna shirar hoose ayay ahaayeen kuwo aada midhodhala bay ahaayeen oo aada u fiican oo dadka hadda dee dibadaha dadku noolay waxay tv-ga iyo waxankaas baaba warka ay ka qaataan marka dadkiina qaarna wuxuu ka qaataa telefoonada yaryar iyo fariimaha xunxun iyo uu meelahaas ayuu ka qaad qaataa markaa dad yar xoogaa cadoo qosqos ku jiro dastimona waa soo afkaranay intaa haddaan ka gudbo warbixinteeda halkaas xaggaa warbixin badan idinka siin maayo eh, waayo umaba baahidin baan umaanaya technology waa hormaray Eh, telefoon shan fifteen minutes wixii xaggaa ka dhaca halkaa lagu haya internetaa jira Eh, marka eh, kolley waxaad tihiin waad eh, waad xogaal baad u tihiin intooda badan warkeenu waxaan umalayaa wuxuu ku eh, alooyin iyaguu ku wada hadaan guud ahaan kara wadankii waa la wada qabay markii igu dambeysay maantana waa qolyihii laha joogay dowladda waanu wada hadalnay nabadaa jirta hore waxaa ka dhacay roob la-aan abaar xun xun xun xun baa ka dhacday Eh, xoolihii waa dhammaadeen meelaha badidooda Eh, laakiin hadda nasiib wanaag oo badan baa dahay meel walba inuu gaadhay baan u malaynayaa Eh, inkastoo ay yar tahay dadka wuxuu kusoo gaari karaa xoola xoolaha can you imagine waxaa la siin jiray geela dad baynu raashin u cuni jiray geelay ka odhanayaan geelii baan galley u imanaya geelii galley buu cuni jiray oo kusoo duugay oo loo kariyo Eh, alxamdulilah kolley ilaahay kasoo gaariyay hadda Eh, nabadgelyadu guud ahaan waa fiicnayd waa fiican tahay Eh, waxyaabaha yaryaraad maqasheen ee ay ilaahay oo eh, beerayow meelahaas mudug iyo iyo bari Eh, wuxuun iska dhacabay ahayd dhibaatooyin waaweyn oo halkan dowlad dowlad kusoo duusha ama waxaas ma ay jirin kuwii hore dee waddanka lagu haystay wax ka dambeeya Eh, arrimuhu guud ahaan sidaasay ahaayeen Eh, gaar ahaan markaan hoos soo daadigo anigu meesha aan ka imi ee, goboleedkii wuu iska bedelay dowladda eh, dowladda puntland ee soomaaliyeed baan lahay for your information Mar- marka gobolkii gobolkii waa ka koray Eh, waxaanu rajeynaa runtii inaanu xiriir baa noo socda waxaanu hoo- qaar baa waxay moodaan in aanu ka goosanayno eh, federal federaalka waa hoos nimaadnaa sidii loo abuuray iyo heshiisyadii la galay baa loo taagan laakiin eh, in annaga sare isu yar qaadnay xoogaana wa istaawnay inaanu sare u- tallaabo inaanu hore u yar qaadnay marka hadday noo habboon tahay inaanu qaadno wey Eh, taas waxaa bolosiga iyagu wuxuu ahaa runtii eh, maamuladii naga horreeyey wax wanaagsan bay qabteen Eh, runtii eh, waayo markii Puntland- puntland sidii loo aasaasay waad garan kartaa markii wadanka dagaal sugeeyo ka dhacay meeshii la deganaa xamar iyo halkaasay ahayd xamar waa dadka badiisu waa ka soc waxaa noo qaadanaya kolley inuu reer eh, inay reer reer boston tahay hadalkan shirkan maanta dabcan waa boston eh, waxyaabo gaara ma gelayo Eh, eh, dadkii meeshii ahayd eh, dagaalku ahaa waa tii laga soo qaxay dabeedna dagaallo kaloo sokeeyaa ka dhacay waad la socoteenoo eh, dee maadaama caasimaddu halkaa ahayd oo dadku yaqiinay adduunka eh, dadkii ku horayna ay dagaalameen labadii nina dagaalameen caydiid iyo cali mahdi Eh, waxaan ka dhagaysan jiray oo aad wadaogsoontiin labada qoodada ugu waaweyn soomaalida ayaa maanta halkaa ku dagaalamayo xaggaasay ka qabsadeen waxaas kala waxaas mudday soconaysa marka puntland waa samaysatay runtii Eh, waxa ay eh, iyana wax kaloo la yaqaan bay noqotay puntland oo kuwii maxay ahayd dee barbar ordaysa Eh, sidaasay ku samaysatay runtii waxaan qabaa waa degaan waa degaan iyo rabitaan puntland cid cid uma qoqobna Eh, degaankaasay ku samaysatay wax allaale wixii la degaana iyo wixii eh, raba inay ka soo qayb galaan oo weliba gacan furan lagu soo dhaweynayo loona ofargareeyey markii eh, markii la aasaasayey soo galaan ciddii aan ciddii aan maamulo kala haysan markaas Eh, weeye maaha qolo gooniya iyo cid gooniya iyo reer gooniya ma leh Eh, marka himiladeedu waxa weeye bolosigeedu runtii eh, taas horta dee dowladdii samaysay oo runtii cabdullaahi isbuu ka madax ahaa mahad bay leeyihiin oo kuwa halkaa soo gaadhsiiyey badaa yeelay kuwii ka dambeeyey eh, howlo wanaagsan bay qabteen Eh, inkastoo labadaba dagaallo iyo adigu bilowna ay ahayd dagaallo iyo rabshado ay la kulmeen eh, iyadoo xaalkeedu aanu fiicnayn xagga dhaqaalaha baanu tagnay garowshiyeena aanu siinayno oo dee waad waa taqaan meel lagu dagaalamay oo meel yara oo eh, maxaa jirta inta ay wax wadi karto marka beryo tegay wuxuu noqday number one inaanu in in aanu bal dhaqaale la helo ilaa waxba lama wadi karo haddaan dhaqaale la helin shaqaalihii ciidamadii maxay tahay waxyaabihii kale in dhaqaale loo helo kii waanu xoogaa meel baanu fadhiisinay number two wuxuu ahaa in sida la sheegayo in la soo celiyo dholal ka maqan puntland gobollada laydin sheegay bay kooban tahay haddii qaar maqan yihiinna sida deetan oo kale haddii imanka dora iyo mastuusyo la goosto ee federalkaas iyo maraykan ma jirayo marka puntland ma jirayso haddii wax ka maqan yihiin garsnoo puntland haddii dhulkeedii qaar maqan yihin marka waajibaadkeeda iyo dastoorkeeda ku jirta in ay inay hesho xuduudda ilaaliso iyaga waxay ka saaran yihin number two bay ahayd marka la helo dadkii dooni lahaa oo waad garan kartaa dee waddan maqan waxa lagu dooni karo dhaqaale iyo ciidan iyo baa lagu dooni karaa marka markii dhaqaalaha iyo ciidamada la helo number two in la soo celiyo number three in puntland siyaasadda dibadda ay iska dhisto oo adduunka u sheegto puntland waxay tahay bal puntlandani maxay tahay meel yaroo ama reer dego ama iska burcad iyo hadda lagu tilmaamayo waxaas waa malaan dadku haystaa taasi taas way soo dabamartay nabartooga noo ahayd waxyaaba badan awgood aada garan kartaan weli waayo waa meel hadda maamulka yagani waa inta uu jiray waad garan kartaan marka runtiiba ma wada koobi karo mari uu ku talagalay marka mid kuu qabsoon waayo ta kale haddaad dee oo gudbi karto iyadoo halkii ay kuu tala wanaad u gubtaa maybe in aada sida aada ula socotaa adduunku hadda waa ka daalay soomaalida islaynteeda iyo balaayadeeda iyo waxeeda marka in aada xataa maxay tahay dibadda bal puntland waxay tahay iyo waxa ay doonayso inay nabadgelyo ah ku doonayso inay maxay tahay aanay dagaalo diyaar u ahayn haddaan lagu kalifin dadalkeedii maqan yihiin qaale inay u baahan tahay inay meeshaa goonida ah oo iyadu stee ay tahay dowladda gaarka ah taas waxbaa ka aragtay waa tii odaygu hadda ka sheekeynaya waxaa wafti baa lasoo diray madaxweyne cabdiraxmaan faroole runtii guul buu ka ay kasoo hooyeen waxay mareen labadan dale ugu waaweynee maraykanka labaduba si fiican ayay soo afkarteen yaabo badanna waanu ka rajaynaynaa nabadgelyada gudaha ku xigtay ahayd meel fiican bay noo maashaa inkastaan laga waayo soomaalida waa taqaanin laga waayo markaanu intaa ka gudno oo aanu goolkaiga gaadhno waxaanu la hadalnay federalka federalka meel waa isku wanaagsanay aanu federalka markii hore xoogaa baana dhex maray mar ay bedeleen magacii waanu detaanu gallay ka mid ahay taa ma ahayn midnimo qaran iyo wax noocaas taa xoogaa baanu ka wada hadalnay waxaanu wartaas taayadii maaha waxbaad dhogordhaanaysaa way noo yimaadeen adigu way bedeleen heshiisyo badan baanu galay oo fiican war waxaad cuni kari weydaan ama waxaad soo heshaan dee mar haddaanu idka mid nahay wax naga siiya meeshan wixii halkaa lagu qaban kari waayo halkana dee danteedii yarayda arahiyo wafti wata xaggana waanu waanu wada galay aada bay xoogaayo waa tirsanaynaa oo nimankaa waa ka tirsanaynaa qolada federaalka ah waayo waxyaabah aanu ku heshiinay waxaanu maqlaynin ma hubo weli inay jabuuti iyo waxbaa waxaanu filaynay wax lagu kala saxaaday aad baanu taa uga xunay protest baanu ka dhiibnay haddana waan ka dhiibaynaa maanu ogeyn meelaha in la geeyo ee puntland in la keeno bay ahayd waxaa burcadbadeed iyo waxinkaas ah arrimaha boosida meeshaasi sidaas ayay ahayd dhibaatooyin badan baa jira aanu la wadaagno soomaalida intaa markaan gudbo waxaanu inta goolasheeda markaan gaadhno waxaanu u filanay soomaalidan islays southka ee isafgaran weyday ee ilaha isku sawirday ee dalkii ka dhismi waayay marmalba waa idin heshiisiinayna haddii aada mataqaan gogol baanu u fidnay waa u diray waa ka sugaynaa jawaabtaas kolleyna dee wajibaad baa naga saaray aan walaalahayo ilaa soomaali baan rabnaa puntland qoray naguma fileen soomaali weyn baan doonay inay sideeda kusoo noqoto taasna intaa weeye dhibaatooyinku hadda dhahaystaa ee noogu daray runtii waxa weeye burcadbadeed waxyaabaha kale ee adigu inoo taagan mooyaane burcadbadeedkaas gudaha badeedkaas dhibaataa naga haysta waa u taagla-anahay burcadbadeed kalaa jirta oo dowladahan waaweyn waa qudhooda burcadbadeed noqday oo wax alaala waxay maraakiib lahayn waxay taagan yihiin badeenna آه، waxaan moodaynaa wal- inay wax inoo tarayaan laakiin runtii waxbayna yeeleen waxbayna yeeleen آه، boqol boqol iyo konton baabuur oo waaweyn oo kuwa xarbiga ah kuwa balaayada ah kuwa cirka soo dhibin kara baa taagan meeshii آه، waxa burcadbadeedu ka dilaacdana waxay ahayd wadeennii oo la xaalifiyey oo dowladaha maraakiibtooda ay gushoomaslaad bay noqotay marka burcadbadeedku sidaa waxay ka waratay kuwii kalluumaysan jiray ayay ahayd dadkii baa kalluunkii waayay marka markaasay abuurmeen oo dhahaan maad kuwa kan qabsataanba marka waxaan moodayna inay kuwaa naga celinayaan laakiin runtii kuwa kuwa daafacay noqdeen waana u sheegnay diiwaanka waa u gudbinay kuwan marayn walba waa la hadlay war burcadbadeedka naga kaxaystaan ayadii baa nala qatay waxbay reebayaan cilmiga marka eh, dhibaato weeye labadaas waa taa gudaha iyo taa dibadda Eh, mushkilo kale waa jirtaa xaal dhulkii hal dhuxul la yidhaahdo deegaanka waa baaba'ay Eh, waa la murxiyey wadamadii aad dhulalkii aad ogeydeena kaymaha iyo waxaas eh, meesha floorkaas ay u ogyihiin waa waxa roobka iyo ab- lagu cantay qolyaha yaqaanaga yaqaano eh laakiin waxbaanu uga tirinaynaa Eh, dhibaatooyinka noogu waaweyn hadda kuwaas gudaha weeye Eh, runtii dhiman su-aalaha diyaar baanu ahay Eh, waad mahadsan tihiin maan moogi inaan idinka eh, ka tegay boston una soo noqonayo Eh, eh, waan fuliyey waxaana runtii eh, waxaan u jawaabayaa deyntii ila sii dardaarantay waxaanlahay qaar baa ila sii dardaarmay dadka laylama wada dardaarmin marka intii ila dardaarmto luu ugu horeysa runtii bari waanu tagnay waa waxa- wixii aanu ka qaban karnay waa ka qabanay Eh, maantana waxaa lai sheegayay malaa'idinba maqashay heshiiskii baa la kala saxeexday Eh, maxay ahayd toy ufayno aan weliga arag baa tegay because of dardaarakaagii Eh, waxaan waxaan garan waayay magaca waxaan sida carruurteedu ama reer bari ahay war xaggee war xaggee war xaggee carruurtee Eh, mar- marka eh, laba dalaale daaya daaya laba dalaale waxay geeyey eh, inaan soo arko meelihii aad aad eh, maxay tahay meelihii ku xoqaysa ma ma degaan meel kale marka eh, runtii dadaalkii waa fulinay eh, soolka aad gaadisay igana sii dadaantay runtii wayna u weytay